marka sidaa daraadeed waxaa igu maqaalo ay soo gaartay in ciidanka asluubta iyo maamulka degmada ay xaafadihii beerta asluubta aan jirtay bulaati ay sharciyeynayaan waa gartay
ma sharciyeeyaan laakiin qaabkee loo sharciyeynaa waa dhulka dhul dawladeed waaye dawladaa bixin karto laakiin ciidanka asluubta dhul asaga uu leeyahay milki uu leeyahay ma aha ciidanka asluubta waxay wakiil uga yihiin dawladda ay wakiil ka yihiin qayb wax kamid a dawladda waaye laakiin ma aha ciidanka asluubta wax ay ayaga milki uleeyihiin ma aha ciidanka xilligii hore ciidamada iyo kulli waxa dhan halka sanadoo dawladeeda ku dhex jireen laakiin hadda hadday yidhahdaan ciidanka asluubta annagaa iska leh waa run ciidanka asluubta wixii baari iyo wixii ayagaa maamulkooda mas-uulka ah laakiin milkiyadda soomaaliya wada leh shaksi gaar uma leh hay-adna gaar uma leh maxaa keena marka arrintan in maamulka degmada uu qaado sababaha keena waa maxay wallaahi aniga ma garanayo kulley hadda maamul goboleed waa la sameeyey laakiin weli soodimihii iyo wixii lama calaamadeynin weli dawladii dhexaa gacanta ku hayso degmada maamulkii la dhisayna weli sooma gaarin taas wakti dambe waaye ilaahay hana gaarsiiyo waa macno kale laakiin hadda waxaan u sheegaynaa dadka inay lacagahooda meel cidla isaga bixinin ninkii lacag iska bixiyo isagay qusaysaa waayo sharci waxaa dhul sharciyeyn karo maamul markaas nidaamsan oo isku habaysan oo ilaa heer madaxweyne laisla ogyahay laakiin haddii oo dadka qaar ay intay isku imaadaan wixii aan boobna camlaan u garanaa aniga waxaas oo kale mana soconayso
hadda meelaha qaarkood way ka bilaabatay ayaa la leeyahay maxaa cawaaqib xumo ah ka dhalan karaa isleedahay mahdi maamulkay horena waad ka mid ahayd degmadan in muddo ayaad joogtay annaga wax sharciga noocaas ee kuma degdegaynin dhulna ma sharciyeyneynin qaabka waxa jira wacyiga jira dartiisa ninkii lacagtiisa cidlo isaga bixina asagay jirtaa
maamulkii hore ayaad ka mid ahayd arrintan maamulka hadda jira ma kala hadasheen si loo hakiyo islamarkaana loo joojiyo dhibaatooyin ka dhalan lahaa innaga boqol goora aan ka waaninay dhulalkan lagu ordaayo dhulka qaarna dawladda iskale qaarna shicibaa iskale oo wadanka ka maqan qofka waxaa la rabaa in meelaha dawladda dadka way ku nool yihiin way degan yihiin wadanka wax badan oo dhibaatooyin burbur soo mara cid dadka ka barakicinaysa male ha isaga noolaadaan laakiin warqad milkiya lama bixin karo milkiyad ninkii bixiyo waa nin ujeedo kale leh laakiin haddii dadka laga bixiyo hooshii qaranka lagu qabto maxaa ku jamaana is leedahay horta bixintaas waktigeeda hala gaaro dadka waa in loo helo horta meelay degaan dadka waa inay loo helo dadka mudday deganaayeen oo oo dawlad wixii hadday noqoto oo qaab dawladeed loo dhaqmo dadka waa in meel kale la geeyo ama meeshooda loo habay laakiin habeyntii iyo sharciyeyntii goormaa waayo waayo waa wixii in hanti oo dawladeed ilaa dakreeto heer madaxweyneha lagu bixin karaa ma ogiye dakreeto kale kuma bixi karto madaxweynihii ma kawar qabaan waayo hala bixiyo dhulkaas dadka loo sharciyey ma yiri dekreeto madaxweyne meesha ma taalla golaha baarlamaanka iyo kulli ma laga shiray wax laisla wada ogyahay ma yihiin mise waa wax shaksi iska wato waa wax koox gaara wadata miya dadki yaana la goynin lacagahoodan yaan jaawabka lagu shuban ani saasaan uga dila mahdi adiga maxaad ku maqashay in dad gaar ay wataan iyo maamulka inuu wato labaduba waxaa aniga igu maqaale dhowkii ciidankii asluubta iyo maamulkii degmada ay isku afgarteen in la sharciyeeyo lacagta shan boqol oo doolarna dadkii laga qaado waxaasna wax soconaya maaha saan qaba aniga
ma jiraan wax cabasho oo arrintan ku aadan oo idin soo gaaray ogaantiina waxa uu arrinta mid maanta dhacday waayo oo sanadka cusub oo guuriya oo bixinta dhulalka sharci sharciga aan ahayn in laga bixiyo degmada afgooye waa la bixiyaayo ay waa wax laga xisaabtama waayo ilaa jaziiro ilaa meel walbo ilaa ceelasha ilaa intaas dhulaa lagu mashquulsan yahay laakiin dadka waxaa u sheegaa lacagahooda inaysan meel cidla isaga shuban waxaas la bixiyan waxba inay iska jirin maxaad ku tarin lahayd adiga maamulkii horena waad ka mid ahayd xoog ogaal ayaa tahay oo degmada ku noolaa
aniga waxaan ku talin lahay inaan dadka la waalin inaan la dhibin inaan hantidooda la bililaqaysan aan la boobin sharciga dhulalka iyadoo aan cariiri loo gelin saa iska imaanayo waayo dheh hadda dhulalka arrintooda weli way murugsan tahay waxa dhibaatada wadanka ka jirta o dhan dhulaa u badan markhaatiyaa ka tahay warqad waxaa imaanaysa qof milkiyadiisa uu sheeganayo warqad kale kadaba imaanaysa qof kalea milkiyadii ku sheeganayo warqad kale kadaba imaanaysa qof kalea milkiyadi marka dhibkaas dartiis arrintan dibaa looga shiri doonaa xaqiiqadaa la heli doonaa